إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa la wareegay moqokori iyo dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay ee bariga hiiraan mas-uul hore oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay askar looga laayay dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada baydhabo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa ka aragtiyo dhiibtay weerarkii shalay lagu dilay farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir ee dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka ayaa ka murugooday weerarkii shalay lagu dilay farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen gaari kula rogmaday duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la weeraray saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera sarkaal kenyaati ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddanka kenya qarax ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada balcad aabbaha dhalay wiil yar oo ay dhowaan dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo uu maraykanku geeyey degmada moqokori ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkiisa warka dibaddana duufaan geysatay khasaarooyin kala duwan ayaa ku dhufatay waddanka maraykanka u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa la wareegay moqokori iyo dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay ee bariga hiiraan hase ahaatee warkaas waxaan ka hormarinaynaa war deg deg ah oo dhowaan ina soo gaaray kuna saabsan howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho maxamed sheekh xasan oo ahaa sarkaal ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ay mujaahidiintu ku dileen howlgal qorshaysan oo ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho ciidamada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa la wareegay moqokori iyo dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay ee bariga hiiraan haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka si buuxda ula wareegay deegaanka moqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan ee dhaca bartamaha soomaaliya halkaasoo ay saaka isaga carareen ciidamo ka tirsan hirshabelle iyo kooxo maleeshiyo ah oo ay diyaaradaha maraykanku galbis ku geeyeen ciidamadan ashaamudka ah ayaa shal casir liiqii mar isaga baxay deegaanka haddana waxaa la sheegay inay ka baqeen waddadii ay ku bixi lahaayeen sidaasna ay ku hakadeen laakiin saakay ayay si halhaleela uga baxeen moqokori iyagoo maciin biday oo hoosta ka galay ciidamada xabashida ethoobiya ee haysta degmada maxaas ee isla gobolka hiiraan sida uu sheegayo waryaheenna maxamed ciise waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada xilli toddobaadkii ay halkaas joogeen askarta ashaamudka ah ay dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka halka kuwo kalena ay dhaawaceen alle ayaa naga saaray waynu faraxsannahay iyo hadallo kale ayay ku dhawaaqayeen bulshada moqokori waxaana bixitaankooda ay ku soo aaday iyadoo maalintii daraad dagaal xoogan oo lagu qaaday looga dilay in ka badan labaatan oo ku jiro hagar oo ahaa odagii hogaaminayay qaybta maleeshiyaadka kuwaasoo meydadkooda la geeyey degmada aadan yabaal sida ay noo xaqiijiyaan ila waraadyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macusleyda ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan markii ay soo duldegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna go-aansadeen inay faaruujiyaan moqokori iyo dhammaan deegaanadii kale ee ay ka joogeen bariga hiiraan deegaanada ay isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka ah ee durba kusoo dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaraya ilaa laba-iyo toban deegaan waxayna kala yihiin moqokori ceel kooxle tardo iyo sooman aboorey beero yabaal cabdicagweyn jicibow bari nuur fanax ceel la helay iyo garasyaani mas-uul hore oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay askar looga laayay dagaalkii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada baydhabo maxamed amiin ayaa warkaas inoo faahfaahinaya cabdifataax xaaji oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellaha hoose ugu magacaabnaa maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay dagaalkii dhowaan lagu laayay qaar ka mid ah ciidamada maamulkaas ee ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay waxa uu sheegay in wiilal yaryar oo aan xabad ridin weligood uu lafta gareengeeyey furinta dagaalka kadibna la laayay waayahan waxaa aragnaa maaragtay waxaa howlaa socota dee howshaasi si dhoolow aan tagnay dheheen labaatan wiiloo maaragtay masaakiin inta meesha geeyeen aa lagu soo laayay war haddaadan diyaarsanin wiilashah naga layn dagaalka yaryar oo weligooda xabad rash ah aan ridin ha ku laynna ku leynaha anaga kulley waxa ku dhiman waa maalmo kooban oo dee maaragtay aan laba bilood aan ka badnayn war deegaankaaga maxaa ka jiro baydhabo maayafuulka iyo makuuda labada jackpoint laga soo galo labada ex control waay amba controllada laga soo galo ma la dhaafi karaa ilaah baa idinku dhaarkay daynuunaya ahayd oo toban iyo shan kilomitr u jirta askartii lagu leynaya loo gurmoon waay oo ilaa hadda ay shabaab joogaan dhanka kale guddoomiye ku-xigeenkan hore ayaa ka hadlay dhibaatooyin ay geysanayaan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo dhowaan la geeyey degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose kuwaas oo uu sheegay in ay yihiin mooryaan dadka dhacaa waxaa soo har ciidankan uu la leeyahay wuxuu ka keenay gobollo kala duwan oo waqooyiga galguduud iyo ilaa iyo sool iyo gani qaybo ka mid uu ka soo aruuriyey la leeyahay afartanka wiilo baraawe uu keenay wiilashaas moobeeladay qaataan dadkay dhac ku bilaabeen gabdhaha habeenkii maaragtay xaafadaha inay u dhacaanay bilaabeen magaaladaas ka qaad maleeshiyadaas aa keentay maleeshiyaas aa magaaladaasa keentay ka qaad waa lagula hadlayaa haddaa ka qaadi weysid may qofna ma aqbalayo in gabadhiisa la koro qofna ma aqbalayo in islaantiisa habeenkii loo soo dhaco qofna ma aqbalayo hantidiisa iyo moobilkiisa iyo lacagta shilimaadka yar oo noloshiisa ah in laga qaad qofna ma aqbalayo dagaal oogahaasi meesha joog waxaan lehay war ka joog ka qaad dowladda federaalka ayaa waxaa dhexdeeda ka jira is-eedeen kadib markii dhowr dagaal ay ku fashilmeen lana soo bandhigay meedadka ciidamadooda qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa ka aragtiyo dhiibtay weerarkii shalay lagu dilay farxan qaroole oo ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir maxamed muudi abuu muslim ayaa warkaas inoo faahfaahinaya tan iyo shalay waxay hadalhaynta ugu badan ahayd dilkii loo geystay farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliiska dowladda federaalka qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa dareenkoodii ka dhiibtay dilka ninkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xukumay shalay inuu muslimiinta ka horleexiyo cadow weyn oo mujrim ah muslimiinta dhibaato ku hayay soomaaliya dhibaato ku hayay ilaahay diintiisa dhibaato ku hayay ganacsatada dhibaato ku hayay muslimiinta si guud oo dhan dhibaato ku hayay ilaahay subxaana wa tacaala baa ka leexiyey xalayna jahanamo u hooyey insha allahu taala ilahay ka rajaynayno waxaan ugu waxaan mahad kale iska leh mujaahidiintii soo agaasimiyey weerarkii lagu dilay muslimiinta si guud farxad bay u tahay maanta inuu farxaan qaroola ilaahay ka hor leexiyo marka ilaadankiis habeenbarkii ayaa islaamaha iyo naagaha wuxuu leeyahay waa mbaaraya u soo dhacaya wuxuu qaatay hantidii ay iyagu lahaayeen oo dhulka maguraanka ahaa intaa soddon sano afartan sano konton sano lalahaa ayuu ka qaatay waxa weeye ilaahay awooddiisa gaalka ama murtadka waa u kaadinaa buu yidhi markaan fooda qabtana ma sii daynayo ilaahay abuuray baa qabtay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allaha awoodda lahoo saas u qabtay kuwa sidaa yeelayo dhammaantoodna ilaahay saas inuu qabtaan ugudaanu ku habaarayna marka waa waa nimco ilaahay baa ku mahadsan nin walbaoo gacan ka geysan kara gacanta mujaahidiinta ha ku toosiyo sidaasoo kale ha looga dhex bixiye diinta islaamkuna ha iska taagto muqdisho iyo korkeeda iyo soomaaliya oo dhan ilaadankiisa sidaasoo kale haddii la yeelo soomaaliya waa xoroobaysaa ninkaas odaga ah ee hadda maaragtay gacanta mujaahidiinta ku baxay aragtidayda shakhsiyada haddaan ka dhibto waxaan u arkaa dhib iyo shiido muslimiinta ku taagneeda ilaahay uu ka siibay subxaanahu wa tacaala ma ahayn nin dacwo fidiyo daaci islaama ma ahayn laakiin wuxuu ahaa nin shar iyo dhibaato iyo maxaa la yidhahdaa hergelin mabaadi'da kufriga ka shaqaynayo kuna qasbayo ummadda sidaa inay yeesho ayuu ahaa haddee ilaahay baa ka aargutay innaa min almujrimuuna muntaqimuun buu alle leeyahay subxana watacaala mujrim kaste iyo dembiile kaste iyo nin kastoo ilaahay iyo owliyadiisa la colaytamo ilaahay waa ka aargudanaya ama musiibo agtiisa ha u keenaya ama gacmaha awliyadiisuu ku cadaabaya marka waxaan horta u arkaa aragti ahaan ninkaa inuu yahay nin mujrim ahaa qodax muslimiinta ku taagneed oo ilaahay ka siibay Ee, si guud hadda markaan leeyahay muslimiinta alle ka siibay mujaahidiinta hadda wax gaar ah oo dhibaa oo asaga hadda ku haayay ama ku qaban karo ma jirin shakhsiyan sababto waa maxay mujaahidiinta acdaa fara badan bay leeyihiin Een, cadowgoodana hadda ilaahay baa hadda uga hiiliyey cadowga hadda isagaa gacanka ku gabbad kaga ah muslimiinta qeybtooda jihaadiyiinta laakiin waxa uu dhibaya waxa waaye dadkii iska muslimiinta ahaa ee ku noolaa deegaanada hadda isaga uu maamulahayey ee uu sheeganayay inuu madaxda ka ahaa ayuu maarata dhib badan ku hayay dadkaasna ilaahay baa uga raaxiyey subxaana wa tacaala dowladda federaalka ayaa sheegtay in dhaawac weyn uu soo gaaray kadib markii laga dilay farxaan qaroole qaroole iyo saraakiil la socotay ayaa ku nafwaayey weerar qarax ah oo shalay lagula beegsaday deegaan hoostaga ah degmada balcad madaxda dowladda federaalk ayaa ka murugooday weerarkii shalay lagu dilay farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliiska gobolka banaadir wariyahiina cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya
waxaana soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee sida murugada looga hadlaya dilkii loo geystay farxaan qaroole oo ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah kaas oo shalay xarakada shabaabul mujaahidiin ay qarax kula beegsatay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaa oo asig iyo saraakiil kale ay ku qurbaxeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah xamse cabdi barre ayaa ka tacsiyey geerida farxaan qaroole sidoo kale guddoonka baarlamaanka dowladda federaalk ah ayaa si arrintaasi lamid ah asiguna waxa uu sheegay inuu ka xun yahay dilka farxaan qaroole loo geystay wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalk ayaa waxay soo saareen hadalle kala duwan oo ay ku muujinayaan siday ugu murugaysan yihiin dilka loo geystay taliyihii booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole madaxdii hore dowladda federaalk ah sida ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay ka murugoodeen dilka farxaan qaroole loo geystay sidoo kale taliyihii hore ee sirdoonka fahad yaasiin oo uu la soo shaqeeyey ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu ka calool xun yahay in farxaan qaroole la dilo sirdoonka dowladda federaalk oo farxaan qaroole uu kala shaqaynayay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo loola jeeda islaamka ayaa geestiisa war uu soo saaray waxa uu ka tacsiyeeyey geeridiisa dowladda turkiga oo ka mid ah saaxiibada dowladda federaalk islamarkaasina farxaan qaroole hadda ka hor tababar siisay ayaa geesteeda waxay ka hadashay dilka loo geystay farxaan qaroole ayaa dowladda federaalk iyo shisheeyaha wada shaqaynta lale waxay u arkayeen nin dhiiran islamarkaasina waxay damacsaneen in muddo dheer lagu sii shaqaysto laakiinse xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kusoo afjartay taliska guud ee biliiska dowladda federaalk oo farxaan qaroole hoos tegayay ayaa iyaguna geestooda waxay ka hadleen dilka saaxiibkood loo geystay cabdi xasan xijaar waa taliyaha biliiska dowladda federaalk ah waxaad ogtihiin waxaa naga dhintay dad badan oo qaali ah oo iyagu ay dileen oo aada u tiro badan isna kuwii unbuu la mid yahay laakiin waxaa go-aanku yahay inayan dib dambe ayan ugu dhex jirin ummadda soomaaliyeed ee meel meel layska saaro intaasaan muxuu ahaa sida hadda madaxdu sheegtay aanu tacsida ugu diraynaa ehelka iyo qaraabada iyo ciidanka booliiska dowladda federaalk ah ayaa iyadoo tacsiyo u taallo islamarkaasina baahinaysa qoraallo kala duwan oo ay kaga hadlayso dilkii loo geystay hogaamiyihii macawisleyda cilmi xagar guure iyo sodomeeye kale oo daraad lagu dilay duleedka degmada muqokore ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ku soo xigay dilka loo geystay taliyihii booliiska gobolka banaadir iyo weliba koox kaleoo saraakiil ah oo saaxiibadii ahaa xaalad jahawareerle ayaa ka taagan xafiisyada iyo xarumaha dowladda federaalk ah iyadoo hadalhayntooda oo ay isugu timid dilka farxaan qaroole askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen gaari kula rogmaday duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warkaas iyo war kaloo ku saabsan qarax lala beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada balcad waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa gaari shalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kula qalibmay inta u dhexaysa degmada balcad oo dhacda gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada muqdisho gaarigan oo ahaa nuuca loo yaqaana cabdibilaha islamarkaana ay ka buuxeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu rogmaday waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay ciidankii saarnaa inta la xaqiijiyey shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhimatay shilkan halka ay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen sideed kale kuwaasoo goor dambe laga qaaday goobta ay shilka ku galeen shalay ayay ahayd markii qarax xoogan oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka basre iyo degmada balcad lagu dilay lix sargaal oo uu ku jiray farxaan qarole oo ahaa taliyihii booliiska ee gobolka banaadir iyadoona lagu dhaawacay saddex iyo toban kale askartan hadda shilka gashay ayaa iyagoo maanka ku haya qaraxaas waxaa la rogmaday gaarigii ay wateen oo ku socday xawaaro sare maadaama ay ka baqayeen in qarax lala beegsado inta badan askarta dowladda federaalka ayaana iyagoo miina ka carar ah waxay galaan shilal ay naftooda ku waayaan dhinaca kale qarax xoogan ayaa isla maalintii shalay waxa uu ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay halkaas qaraxa oo ahaa mid culus ayaa waxa uu haleelay gaari nuuca cabdibilaha ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana la xaqiijiyey in gebi ahaanba uu basbeelay gaari gaas halka wixii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac u kala baxeen warar goor dambe la helay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsanaa ciidankii saarnaa gaariga cabdibilaha ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale isla shalay ayay ahayd markii weerar xoogan lagu qaaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo marayay deegaan dhacaduleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaas ayaana lagu dilay toddoba askari halka lagu dhaawacay lix iyo toban kale waxaa la weeraray saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera cabdisamed cabdulaahi ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala gudaha waddanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeedba oo ay kenya gumaysato ayaa xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka finow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera weerarkaas tafaasiil dheeraada kama aanan helin sarkaal kenyaati ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddanka kenya mar kale iyo cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa tilmaamaya in weerar lagu qaaday ciidamo booliis ah uu khasaare ka dhashay weerarkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka waddanka kenya ay howlgal ka bilaabeen deegaan ka tirsan ismaamulka kisumu howlgalkaas ayay ku qaadeen koox hubaysan kooxdii hubaysneed ayaana ku jawaabay rasaas taasoo keentay in khasaare la gaarsiiyey ciidamada booliiska inta la xaqiijiyey hal sargaal ayaa ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale ismaamulka kirinyaga waxaa ka dhacay shil ay laba qof ku dhinteen shilkan wuxuu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen mooto iyo sidoo kale gaari xamuul ah waxaa geeriyooday labada qof ee mootadii saarnaa iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray mootada waddanka kenya wuxuu ka mid yahay wadamada dhacabariga afrika kuwaasoo inta badan shilalka ka dhaca ay khasaare xoogani ka dhashaan aabbaha dhalay wiil yar oo ay dhowaan dileen ciidamadii dowladda federaalka ee uu maraykanku dhowaan geeyey degmada moqokori ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkiisa iyadoo dhowaan deegaanka moqokori ee wilaayada hiiraan ay ciidamada dowladda federaalku ku dileen wiil yar oo aan waxba galabsan ayaa waxaa ka hadlay dhacdadaas aabbaha dhalay wiilka la dilay aabbahan oo aada uga murugaysan dilka loo geystay wiilkiisa ayaa tilmaamay in gacanka xaq darani ay dishay
wiilkaygii aan dunida u jeclaa huud ilaahu kuu naxariiso gacanka gardarana dish ma aha inaan geerida ka ilmeynayo laakiin halka uu dhintay sababta u dhintay asagoo ummadda waraabinaya ayuu dhintay ilaahay subxaana watacaala ewel bedel qaba ayaan kaa warsanaynaa ummadda soomaaliyeedna ood xiriirka la lahaydna waxaan u rajaynayaa in ilaahay samriya iman uu kaa siiyo waxaan u malaynayaa inaadan ummadda dhiban annagana inaadan fidno nooga tegin baan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayaa ilaahaygii ku abuurtay waa ku ceshay minhaa khalaqnaakum wafiihaa nucuudikum wa minhaa nukhrijukum taalatan ukhraa ciidanka dowladda federaalka ayaa meelaha ay tagaan ka geysta dhibaatooyin iskugu jira dilal kufsi dhac iyo wixii la mid ah halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan iminkana duufaan geysatay khasaarooyin kala duwan ayaa ku dhufatay waddanka maraykanka duufaantan oo xawaari sare ku socota ayaa waxay si gaar ah u beegsatay gobolka californiya ee waddankaas waxaana ay geysatay khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo burbur wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in duufaantan ay ku dhinteen ugu yaraan afartan iyo shan ruux oo ameerikaan ah musiibooyinka rabaaniga ah ayaa aada ugu badan dalka maraykanka warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa